halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maanta ee raadiyo ergo qodobada aannu idinkugu hayno waxaa ka mid ah indhafiiqis bilaash ah oo laga sameeyey xeryaha dhadhaab oo dadka ka faa'iidaystay u suuro gelisay inay ku laabtaan shaqooyinkooda si nolol maalmeedkooda ay u dabaraan gabar ku sugan magaalada laascaanood oo dhaawac uu ka soo gaaray iyada oo tahriib kusii socota oo dadka ka wacyigelisa inaanay tahriibin si dhibaato aanay uga soo gaarin mas-uuliyiinta ismaamulka gaarisa oo walaac ka muujiyey in meelo ka tirsan ismaamulka weli laga isticmaalayo bacaha oo deegaanadaas laga mamnuucay waxaad sidoo kale maqli doontaan riwaayadda maanta oo kale aad dhegaysataan ee amal wararkii qiimaha xoolaha iyo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha marka horese kusoo dhowaada warka maanta waxaa inoo akhrinayaa maxamed xaashi tawakal
madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro ayaa amray in la xiro xuduudda dalkiisa uu la wadaago wadanka dariska ah ee baraasiil xilli ay kor usii kacayso xiisadda ka dhalatay gargaar bini-aadanimo oo dibadda ka imanaya oo qorshuu yahay inuu venezuela galo waxa uu telefishinka qaranka ka sheegay inuu sidoo kale qorsheynayo inuu xiro xadka u dhexeeya venezuela iyo colombiya si uu u joojiyo mucaawino mucaaradku ay doonayaan inay dalka soo geliyaan maduro ayaa beeniyey in qalalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale uu ka jira dalkiisa isagoo ku gacan sayray gargaar ay maraykanku usoo direen venezuela xaaladda dalka ayaa tan iyo bishii janawari cirka isku shareertay kadib markii maduro mar kale madaxweyne loo dhaariyey hogaamiyaha mucaaradkana john kudugu ayaa isna ku dhawaaqay inuu yahay madaxweyne ku-meel gaara waxaa wadanka uu galay xaalad aada u adag iyadoo sixir barar uu ka dhacay wadanka venezuela taasoo keentay in kumanaan kun ay ka qaxaan dalka dowladda kuuriyada waqooyi ayaa ka digtay xaalad cunnayari ah oo dalkeeda ka jirta toddobaad ka hor kulan kale oo ay ku ballansan yihiin hogaamiyaha dalkaas kim jong un iyo madaxweynaha maraykanka donald trump qoraal ay dowladdu soo saartay oo ay baahisay wakaaladda wararka ee routers ayaa muujinaya qalalaaso cunno yari inuu dalku gelayo taasoo loo aaneynayo cimilada kulul abaaro soo noqnoqday iyo cunaqabataynta qaramada midoobey ay saartay kuuriyada waqooyi shirka labada hogaamiye oo ka dhacayay khamiista dambe magaalada hanoy ee caasimadda dalka vietnam ayaa waxyaabaha looga hadlaya waxaa ka mid a xaaladda dhaqaalaha ee kuuriyada waqooyi iyo cunaqabataynta saaran dhegaystayaal warkii intaas ayuu ku dhanyahay ciddii warkayaga uu sheegay waxa ay dib uga dhagaysan karaan bog aan internet ku leenahay ee radio ergo dot o r g
waa hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo hayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirban haddii aannu ku horumarno warbixinada aannu maanta idiin hayno indhafiiqis bilaash ah oo ay ka faa'iidaysteen saddex boqol oo ruux oo deggan xeryaha dhadhaab iyo deegaanada ka agdhow ayaa dadkii ka faa'iidaystay u suuro gelisay inay ku laabtaan shaqooyinkooda indhafiiqistan oo kusoo aaday xilli la xiray xaruntii indhafiiqista ee dhadhaab ayaa dadka ka faa'iidaystay waxay u badan yihiin kuwa indhaha wax uga dhaceen oo awoodi waayey inay tagaan goobaha caafimaadka si looga qalo maxamed cabdi haybi oo shan iyo konton jir ah wuxuu bartamihii bishii hore ee janaayo dib u helay aragga mid ka mida indhihiisa saddex sano kadib oo uu la-aa aragga labada indhood wuxuu toban maalin ka hor dib ugu noqday shaqada dhismaha oo markii hore uu ka shaqayn jiray inta uusan aragga beelin maxamed oo isha loo fiiqay uu ka qaniinay bahal ayaa tilmaamay in labada indhoodba uu wax ka arki waayey dhowr bil kadib markii halaqa uu qaniinay wuxuu sheegay in rajo ay ku beertay isha loo fiiqay taas oo ku dhiirigelisay in uu u shaqaysto toban carruur ah oo uu dhalay oo deggan xerada ifo ee xeryaha dhadhaab waxaana maxamed uu ahaa qofka dhaqaalaha u keeni jiray qoyskiisa xeryaha oo laga bixiyo raashin gargaar ah oo aan badnayn ayaa dadka ku qasabta inay raadiyaan shaqooyin ay nolol maalmeedkooda ka heli karaan waxaana lacagta uu maxamed hadda helo ay ka caawisaa in reerkiisa uu ugu gado raashin aan ahayn kan gargaar ahaanta loo helo adeer anigu iska xamaali baan ahaa guryahaan iska dhidhisanhayay awal hore haddana sidii un baan hay haddana alxamdulilah guryo un baan iskaga xamaashaa wax kaleo aan qabta ma jiro dhismahaan ka shaqayn jiray dhismaha oo guryaha carishaanta iyo waxaasaan iska dhidhisan jiray marka alxamdulilah sidaasay ahayd iga soo gala ilmaha un baa ku biishaa oo sonkorta iyo xogaaga burka un baan ugu soo gataa maxamed waxa uu ka mid ahaa saddex boqol oo qof oo indhafiiqis bilaash ah loogu sameeyey xeryaha dhadhaab taas oo dhaqaalihiisa ay iska ururiyeen dhallinyaro degan dalka maraykanka oo dhadhaab ka tegay markoodii hore waxaa marka uu bahalku qaniinaya uu joogay goobtiisa shaqada isaga oo sheegay in ishu barartay iskuna dhegtay wuxuu xusay in isha kalena uu gaaray bararka oo iyadana uu wax ka arki waayey maxamed ayaa tilmaamay inta uu aragga la'aa in uu gabay shaqadii uu u qaban jiray qoyskiisa ee uu ku maaran jiray noloshooda isaga oo tilmaamay in carruurtiisu ay cuni jireen raashinka gargaarka oo aan ku filnayn maadaama raashinka xeryaha laga bixiyo aanu gaarin wakhtiga gargaarka kale ee bilaha ah uu soo gaaro wuxuu sheegay in inta uu ka xanuunsanaa indhaha uu tegay xarumaha caafimaadka oo ay siin jireen goojo uu indhaha ku shubto islamarkaana isagu uusan awood u lahayn inuu tago meelaha indhaha lagu fiiqo ee lacagta laga rabo wallaahi adeerow aad bay ugu faraxsan yihiin alxamdulilah haddaan anu musqusha tagahayo oon anigaba usoo shaqaynhayo oon meel aan aadahayo alxamdulilah aad bay ugu faraxsan yihiin iftiinka waa wax qaaliya iftiinka waan u baahanaha noloshu waa cidhiidhi kaadida way dhib waxoo dhan waan u baahnaa haddana ilaahay xamdkii ilaahay wuu isiiya waan helay oo waa waa meel kasta waan marayaa dadka ku nool xeryaha iyo kuwa degan deegaanada ka ag dhow ayaa ka faa'iidaysan jiray qaliino bilaash ah oo sanadkiiba dhowr mar ay u samayn jirtay xarun indhafiiqis oo ku taala xeryaha taas oo la xiray dhammaadkii sanadkii hore waxaa maamuleysay hay-adda i c r c oo sheegtay inay u weysay dhaqaalihii lagu bixin jiray dr cabduqaadir maxamed maxamuud oo wakiil ka ahaa dhallinyarada mashruucan soo abaabushay waxa uu saddex sano ka hor ka tegay xeryaha qaxootiga isaga oo ku noolaa dalka maraykanka wuxuu sheegay in indhafiiqista bilaashta ah ay dhallinyaradu u garteen in xeryaha laga sameeyo maadaama ay weli jiraan dad u baahan dhakhtarka oo labaatan sano ka shaqaynaya xarunta indhafiiqista dhadhaab ayaa sheegay in inta aysan fulin hawshan ay dadka maalmo ka hor wargeliyeen ayna qaabileen dadkii usoo hormaray waxay ugu dhaliya waxaa weeye waxaan ogahay in loo baahan yahay in la caawiyo bukaanka indhaha taas oo ah shaqooyinkii aan qaban jirnay in looga baahan yahay xerooyinka mar walba mar walba oo aan baahida loo qabo indhafiiqista aansaa loo dabooli karin haddaba lacagtani dowlad ma bixinin hay-adda ma bixinin dad isaalqaamay oo soomaali ah oo dhadhaab u badan oo xeryaha qaxootiga ku noolaan jiray oo cabdiqaadir garanaya inaan u shaqayn jiray xeryahan dhadhaab oo indhaha u qaabilsanaa ayaa gacan weyn igu siiyey iyagoo hadda ku nool intooda badan north america dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaan awoodin inay tagaan isbitaalada waaweyn ee dalka kenya maadaama aanay haysan dhaqaale indhaha loogu fiiqo oo ka badan kun doolarka maraykanka ah waxaana mashruucan indhafiiqista ah loogu talagalay dadka aragga ay wax uga dhaceen iyo kuwa da-du ay uga wacan tahay inay wax arki waayaan dokhtar cabdulqaadir ayaa xusay in dadka indhaha loo fiiqay badankood ay ahaayeen kuwo aan rajo ka qabin in mar dambe ay wax arki doonaan leyle cabdi maxamed radio ergo nairobi
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
tobananu gaarin tabarweyna aan lahayn toraygu qalatay habaar aan tacliin lahayn qodaxdaygu taagtay hilibkay tiqtiqahayeen tifti kadida wadnahaa tashlayga yidhi oo barbaygu taalla weligeedba aan tirmayn
raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga maanta ayaadna dhagaysanaysaan oo qaybihiisii hore aannu marayno markana dhegaystayaal waxa aad kusoo dhowaataan wararka qiimaha xoolaha waxaa maanta iskusoo wadaburiday waxaa maanta iskusoo dubariday wariyaha raadiyo ergo ee xeryaha dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac
xubinta qiimaha xoolaha waxaannu ku eegaynaa suuqyada seyladaha xoolaha ee xeryaha dhadhaab waxaannu booqannay seylada xoolaha ee xerada xagardheer gaar ahaan geela iyo adhiga waxaannuna ku waraysanaynaa dilaaliinta seylada xoolaha xagardheer ee kala iibiya xoolaha nool aadan xasan cali iyo cabdulaahi weli aadan waa dilaaliin jooga seylada xoolaha ee xagardheer waxaannu ka hormarayaa aadan xasan cali oo isagu jooga qaybta geela ee seyladda waxaannu nooga warbixinayaa qiimaha geela dhaqaalkaa iyo kan hilibkaa ee xilligan jooga saylada xoolaha ee xagardheer sayladan geela ilaa shan iyo labaatan sano waan joogay xoolaha wakhti ay beec lahaayeen waa jireen oo iib u furnaay oo soomaaliya geela loo safrinay intii geeli soomaaliya loo safrinay uu hallaabay xoolaha waa jabeen mar kastaba waa iska jaban yihiinba ilaa dhowr sanaba xoolaha waa iska jabnaay geela waxaanu kala qaadaynaa laba qaybood geelan qalliinka ah oo lagu qabo xeryaha iyo meelo kale loo gato in la qasho geela waa geelan kale dhaqaalka ah waxaanu ka hormaraynaa geelan qalliinka ah geela qalliinkaa bal neefka ugu horeeya ee muunada koobaad la qalo neefka afartan iyo shan ka badan la qalayba jiraba geela berimo kasta hadduu yaho afartan iyo shan bayay qalanayaan geela geelweynka iyo hilib kale afartan iyo shan afartan iyo lix meelahaas ayay ku gataan oo lacag kenya ah neefka ku xiga meeqaa la gado neefka ku xiga waa afartan haa waa gartay qaybta saddexaad qaybta saddexaad soddon iyo shan soddon waxaan kale oo arkay qurbo awr yar yar oo mararka qaarkood la keenayo aad u yar yar kaa yar hadda meesha taagan lix iyo toban shan iyo toban saddex iyo toban marmaro qaar waxaad arkay toban neef la gaday oo lacag kenya ah waa gartay laakiin awr waaweyn baa meesha ka muuqata oo maaragtay aad u waaweyn oo hilib badanna uu leh awrta miyaa la qalaya mase waa si kala loo gadanaya awrta horta geela waaweyne hilib kale inta badan waa geela xamar loo gadanaya nimanka xamar waa iska gataan hadda wuu iska joog mana safro meel raqiisay ka helaan lixdan konton toddobaatan neefkaay ka bixiyaan waa neef neef ka tagay haa toddobaatan ratiga ugu badnaa bixiyaan wuu iska joog geela had meel loo safriya male wuu iska joog iska maxay u sugayaan lacalla waa gartay geela dhaqaalka aanu nimaano sayladan waxaa jooga geela badan oo dhaqaala waxaa jooga hala rimay ah bal neefka koowaad ee ugu qiimaha badan geela dhaqaalka hadda saacaddan aan joogno geela neefka ugu qaybo badanoo dhaqaal ah qaalinta ugub ee oo daba qaade oo afar shan sano jirtay oona goojinayso rumay qabtay konton kun baa la gaday wixii kale wax ka hooseeya un afartan iyo shan afartan soddon iyo shan saasaa la gaday haygeel hal cunug wadatana waxaa lagu gaday lixdan cunug wadato irmaan oo caanaheed suuqan lagu sharabay iyadii neefkeeda iyadii nirgoon ay wadatay daaqayso gatay lixdan kun lixdan lixdan iyo toddoba kun bay ahayd lixdan iyo toddoba kun bay waa gartay qaalmo yarar oo aan weli rimin oo oo ma arkay iyagana meesha taagtaagan oo badan qaalmahaas da'dooda waa meeqa meeqaasa lagu gadaya qaalmihii hadda saakay saddex jir iyo afar jirba way lahaayeen labada afar jiraalka ahaa min afartan iyo shan buu ka bixiyey ninkii saak gate midii saddex jirka aheedna soddon iyo lix buu ka bixiyey waa kaasoo saasay beecood kala ahay waa gartay nirga yarar ma jiraan oo mararka qaarkood la keenayo aad u yarar oo iyagana dhaqaal laga rabo midda yar ay hadda joogto labaatan iyo labay taaganta hadda ninka lahaana wuu diiday haa labaatan iyo laba ay taagan midda hadda geel u yara taagan nirti neefka ugu qiimaha badan ee marka laisku soo wada ururiyo la dhihi karo maanta xeradan waa ugu qiimaha badan yaho geel ah meeqaa qiimiis jooga saaka hashi sharaba geel caanaha leh ee irmaanka ee xaraashka ee la gadaa geela ugu lacag badan horta ama shaf jabiye hashi birma saaka hal toddobaatan kor korka mari saak haddii suuqan la keeno caano kasta hadday qabto iyo dhaqaal kasta hadday taho korka mari maba jiroba qiimaha xoolaha qaar ahaan geelu ma hoos buu u dhacay mise kor buu aaday hoosuu u dhacay geela beeciisa xoolaha hoos bay u dhaceen beecood maadaama xoolahao dhanba ay beecba qabin loodaba ha usii darnaatee xoolaha hadda ho- beecooda hoosuu jira marka neefka birimada ah ee ugu weyna hadda tiri lixdan ma dhaafayo ee bilo ka hor meeqaa la gadi jiray hashii kabtan sanadkan sanadka ka sii hor- horreeyey waa adin laba sana horteed hal baa meeshan laba halaad baa nin keenay oo geel xaraash ahay waxaa la gaday calaa hal boqol iyo lix kun oo lacag kenya oo lacag kenya ah laba halaadoo midna nirig wadato midna qurbac wadato min boqol iyo lix kunaa la gaday geela saasuuba ahay qiimihiis boqol hadduuba dhir riman yaho boqol wax ka hore loo lagumada hadlaynin haddii sayda la soo taago toddobaatan hadday gaaraan wax shilin kale kuma darayo xoolaha meesha aad ku gadaan xagee baa maarata lagu isticmaalaa ma inta lagu qalaa meel kale wax u baxayba male xoolaha wax meel u baxay male xoolaha waxa beec u diiday waxaa waye hadday safraayeen oo meel u safraayiin waa beec bay yeelan lahayn mog xoolaha hadda waxaa weeye dhibkooda meelay u safraayinba male gaaleydi meeshan joogtay unbaa gadanayo wax muraadlaha ka gato ama kawaanha lagu qalo xa- xagar dheeraba meel ka baxsana loo gadanayaba male waa tahay ee, ugu dambayntii geelan oo xagu idinka imaadaa ama gudda iyo faafi eeriyadan jaaraajila iyo lagdheer buu ka imaadaa ergeela meel kale kama imaado weelmareer iyo wuxuu ka imaadaa caalinjuqur haamey ilaahay magantiisa tahay saddex gose ilaahay magantiisa tahay wuxuu ka imaadaa bahashi dhamaajali geesta kale cabdulaahi weli aadan waa dilaal kala iibiya adhiga oo jooga seylada xoolaha ee xagardheer waxa uu ka warramayaa qiimaha adhiga hilibka ah iyo kan dhaqaalka ah ee la keenayo seylada xoolaha ee xagardheer neefka koowaad oo adhiga kowdiisa ah oo ugu wanaagsan oo hilibka ah waxa weeye lix kun iyo shan boqol ilaa toddoba kun neefka lamar labada ah oo hilibka ah waa lix een, shan kun iyo shan boqol ilaa shan kun neefka saddexda noqonaya oo adhiga yaryar ah waa saddex kun ilaa afar kun inta u dhaxaysa adhiga dhaqaalka ah ee, neefka adoolada ah oo irmaanka ah oo neefka wato adoolaha la dhaho waa ilaa lix kun iyo shan boqol isagu hadduu ceesaame yahay oo dhaqaal yahay waxa weeye waa afar kun ilaa afar kun iyo shan boqol hadduu ida yahay idaha u raqiisaysan waxa meesha lagu wada dhaqaalka laba kun ilaa laba kun iyo shan boqol wey oo dhaqaalka soo ma jiraan adhi aad u yaryar oo laga yaabo mararka qaarkood qiimo inta ka yar nasiisto adhiga waa xaraha yaryarka ah oo shambaq baa la yidhahaa aad u yaryar oo orgida yaryar iyo laba kun ilaa laba kun iyo laba boqol laba kun iyo saddex boqol waayo laakiin waa kuwa yaryariiska ah waay waa gartay ee ma jiraan adhi iswata oo irm- oo tusaale ahaan ri irmaan oo kale oo xar wadata ama ri irmaan oo kale oo ee, orgi wadato oo kale adhiga mar haddii uu dhaqaal yahay oo lamaan yahay oo adoolaa la dhahaa adoola marka la dhaho waxaa lagu gadaa lix kun ilaa shan kun inta u dhaxaysa waaye oo lacag kenya haddii uu ceesaamo yahay oo uusan markaa een, maqal wadanna waa afar kun ilaa afar kun iyo shan boqol ilaa saddex kun inta ka sarraysa waaye markuusan wadan waxro ido soo meeshan adhigu uma qaybsana ido iyo riyo Ida- idaan ku arkayay meesha wanan iyoba ii muuqanayay inkastoo inta badan aad riyaha meeshan lagu isticmaalo idahaas maxay kaga bedelan yihiin riyahan meesha jooga iduhu marka idahu qaar subagsiin baa la dhahaa waa idaha waaweyn oo, oo subagsiinta ah oo waxaa loo isticmaalaa qofka xanuunsanaya iyo baanta iyo kuwaas waa waran waaweyn bay badanaa noqdaan ilaa adigu toddoba kun ilaa lix kun bay gaadhaan adhiga qaybtiisa kale dhaqaal bay noqotaa idaha waa laba kun ilaa laba kun iyo shan boqol aad looma isticmaalo dhaqaal bay noqdaan aad seelada riyaha ugu badan iduhuna aad bay ugu yaryihiin maxaa sababta keenaya sababtaa waxaa keenaya meeshaan idaha aad loogama isticmaalo riyaha hilibkooda unba aada loo isticmaalaa qiimaha xoolaha xilliga suuqiisuu yahay adhigu waa hadda meeldhexaad waaye mana hooseeyo mana koreeyo meeldhexaad waaye sidii horena wuu ka jaban yahay dhulkana ma tegin waa meel dhexa buu hadda maraya xoolo waxay ka yimaadaan tuulooyinkan ilaa adiga haamay inta ka sokaysa ilaa calijoqor aaggaan uun oo bay ka yimaadaan dad xoolo dhaqaala baad halka ku gadaysaan oo oo riyo iyo oo dadku ay sii gadanayaan dadka gadanaya ma dad deegaanaba mise qaxootiga labisa xoolaha gadanaya oo oo ga- sii dhaqanaya dadku qaxootina way leeyihin deegaanna way leeyihin labaduba meesha way ku wada ganacsadaan Een, baadiyaha dad ka imaadaana dadka deegaanka oo xoolaha keenay u badan yihiin dadka qaxootiga laftiisa adhiya u haystaa magaalada wuu kasoo bixbixiyaa way keenaan
waxaad ka dhagaysan kartaa rediyow ergo magaalada baydhabo rediyo warsan iyo reediyo baydhabo
dhegaystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee laba eber hal labo markana dhegaystayaal kusoo dhawaada riwaayadda amal oo aanu kaga hadalno badqabka caruurta soomaaliyeed kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybta saddex iyo tobanaad ee riwaayadda amal oo aynu kaga sheekayno badqabka caruurta soomaaliyeed qaybtan waxay noqon doontaa qaybtii ugu dambeysay ee riwaayadan waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi
waalidiinta xaafadda iyo odayaasha waxaa laga aqbalay dacwadoodii la xidriirtay in la siiyo dhul ay carruurtu ka dhigtaan goroomo lagu ciyaaro iyo beero lagu nasto hase ahaatee waxay mushkilad hor leh ka bilaabatay dad iyagu sheegtay meeshii dhulka laga siiyey carruurta waxaana la waayey meel dan guud oo la isticmaalo waxaa laysugu imaanayaa kulan looga hadlaayo arrintaas oo dhex maraya odayaasha iyo dadkii sheegtay lahaanshiyaha dhulkaas asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay saaad shirkan uga soo qayb gasheen haddaad tihiin warbaahinta haddaad tihiin qaybaha kala gedisan ee bulshada hadday tahay waxgaradka ningarboodka culimmada dhallinyarada ardayda guud ahaan aad baan ugu faraxsanahay saaad shirkan uga soo qayb gasheen waadna ku mahadsantihiin waad ku mahadsantihiin u yeeristiina waana ku faraxsanahay in odayaashii iyo waxgaradkii deegaanka ay maanta kulanka noo qabtaan marka waxaan idinka doonayaa inaad bal noo sheegtaan waxaad noogu yeerteen ee naga rabtaan waryaadhehen ma i maqlaysaan si fiican soo layma maqlo waa war fiican waad ogtiin akhyaara inaan ku nool lahay deegaankan xaashaa lilaahi waan ognahay waxaan idiin sheegayaa waxaynu u baahannahay inay ubadkeennu ama carruurteennu ay u baahan yihiin inay helaan goobo ay ku ciyaaraan oo ay ku ordaan ama ay ku nastaan oo ah beero waan garannay maamulka ayaan u qorannay codsi haye annagoo odayaala si aan u hello dhul waxaana ilaahay qadaray in maanta naloo soo oggolaaday dhulkii oo waraaqihii sharciyadaha aan gacanta ku haysanno alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa war farxad leh oo dhulkaasi xagguu ku yaallaa aan isla ogaanay waa dhulka horteenna ah ee halkaa ka muuqda ee bannaan ee aan cidi lahayn ilaahay ka sokaysa
horta cidna ma deggana oo waa bannaan yahay cidna yaysan niga maqlin dhulku hadduu bannaan yahay dad fac ka fac baa lahaa marka maamulku dhul dad leeyahay idima siin karo aad baad u mahadsan tahay waa runtii dhulku waxaa la sheegay inuu dhul dawladeed yahay oo aan lahayn waraaq kaloo caddaynaysa inay cid kale mulkigiisa ahayd ama ay leedahay ama yaddiisa ay tahay akhyaaray haddii aad sidaas u hadashiin ogaada dhulna heli maysaan magac xumana waad ka qaadaysaan ooheedha waxaa idin weyddiiyey dadka dhulkaa leh ee sheeganayaa meeye war heedha waa kuwaan deenna hor fadhiya horta dhulkan aan doonayno ma ahan dhulaan bakhaara rabno inaan ka dhisanno ma ahan dhulaan doonayno guryo inaan ka dhisanno fillooyin ka jeexanno waxaan u doonaynaa carruurtiinna ee bal arrinkaas ka fiirsada muran laysku mari waayey kadib waxaa laysla fahmay in dadka xaafaddu ay dhaqaalo iska ururiyaan si loo siiyo dadka milkiyadda dhulka sheeganaya taas ayaana lagu dhammeeyey hooshii dhulkaas oo waa la fasaxay maalmo kadib waxay amal ku dhiirisay carruurtii in ay baco soo qaataan oo ay xaafadaha tabarrucaad ka soo ururiyaan si loo bilaabo hagaajinta iyo in cawska iyo geedaha laga guro dhulkii ay gateen si looga dhigo garoommo iyo beero lagu nasto amal waa gabar yar laakiin aad bay u caqli badan tahay waxaa kale oo ay soo aadeen ardaydii suuqa weyn oo ay lacago ka soo ururiyeen si loo qabto hoolahaas qofkii ay la kulmaan ardaydu wuxuu ku tabarrucayay wixii uu heli karo amal ayaa uga warbixinaysa macallin barre oo inta badan ah macallinka ciyaaraha iyo fanka wixii ay soo qabteen toddobaadadii lasoo dhaafay
subax wanaagsan ardaye subax wanaagsan macalin waan maqlay inay hawshiinni meel fiican idiin marayso haa macalin markii hore waan qalbi jabnay laakiin markii dambe oona loo oggolaaday dhulkii aad baan u faraxnay haa waa sidaas wixii loo kaco oo weliba si niyada loo qabto horey ka rumoobaan ardayeey hadda waxaan bilownay inaan lacag ka soo aruurin dhammaan deegaanka suuqyada maqaayadaha xafiisyada iyo meel kasta aan isdhahayno wax bay idinku kaalmayn karaan waa sidaas eeyaan laga caajisin wax fiican baa ka imaanayeen waxaan hadda ka codsanayaa saaxiibaday in maalmahan fasaxa oo dhan ay wakhtigooda nagala qayb galaan diyaarinta iyo cawska in laga jaro dhulkaas beero fiican oo lagu nasta ay ka samaystaan iyo garoomo sax weeye amal waan kugu raacsanahay midda kale qof kasta waalidkiisa ha ka soo qaato tabarucaadka lacagta ee waxyaabahaas lagu qaban lahaa sax waay amal waan ogan lahay haddana waxaan jeclaan lahaa inaan qoro ardayda diyaarku u ah inay fasaxyada soo socda nagala qayb galaan hawshan aniga diyaar baan ahay anigana sidoo kale anaa hataa diyaar baan ahay anaga hataa diyaar baan ahay anigana sidoo kale arday badan oo fasalkeeda ah iyo kuwo kale oo dhigta fasallada kale ee dugsiga ayaa gacanta taagaya oo isqoraya si ay uga wada qayb qaataan hawshan qiimaha leh macalimad batuulo ayaa iyana soo gelaysa xiisadda dambe waxayna ka hadlaysaa faa'iidada iskaashigu leeyahay waxaa ka mid ah iskaashiga midkan oo kale haddii aan la iskaashan lahayn lama helen dhulkan aan maanta ka dhiganaysaan beeraha nasashada iyo garoommada sax waayey macalin taas ammaanteeda waxaa iska leh amaal ee u sacabtuma idinka waad ku ammaanan tihiin sida aad u garab istaagteen midda kale waxaa idiin sheegayaa markii laga shaqaynayo cawska iyo jarista geedaha inaad ka taxadartaan maxaa yeelay waxaa meelaha qaarkood ku jira masas iyo bahlo kale oo dhibaato idiin geysan kara
labadii maalmood ee fasaxa waxay carruurtii iyo waalidiintood ay aad ugu mashquuleen ka shaqaynta dhulkii waxaa isugu soo baxay goobtaas waalidiin badan waxayna dadku qaadayaan heeso aad u macaan oo ku saabsan shaqada liibaan wuxuu noqday wiil shaqo badan oo dadaal badan wuxuuna iska daayey dhibkii xatooyadii iyo beentii lagu nacay wuuna isbeddelay gurigiisa ayuu ka keenay alaabo badan oo looga shaqeeyo coosfalidda iyo howlaha kale babeelkaas iisoo dhiib war hooy hooy ii soo dhiib garweyntaas war adiga ma qaadi kartid ee dembiishaas soo qaado war waa qaadi karaa ii soo dhiib gaari gacanka riix adiga anigaa cawska ku shibaaye helele daawanahayo helele waa dalkaagii helele daawanahayo helele waa dadkaagii helele waa dadkaagii helele waa dadkaagii
nin kastow dhankaaga ka xaji wallee maanta waa la isbaranayaa haa kuwa aan maanta xooggooda wax ka bixinaynin baa beli dhahaya aniga xaq ku leh tiintiinka iska ilaali waa qodxo miran ninkaa shaqaysan shaax waa ka xaaraan ninka maanta tiinka ka gurin hee tiigsimaad ma leh ee ha ku tashan war nin yahow ileen abwaan baad ahayd maanta oo kale baan abwaan ahay amaley amaley amaley hee aabe hee aabe aabe ilaayaa ku barakeeyo oday islaamahaasi way daaleene orodoo biyo u gee dhaqso haddeer la dhaqaaq waa yahay aabe adeerkeen aan kaa beddele maya weli ma daalin aniga dad kore baan ahay dhaqso kama daalo aaway may maqlaysaan may maqlaysaan si wacan ma lai maqlayaa aad baad u mahadsantihin dhammaantiin meeshana waxaynu isugu nimid oo inaynu haddii bedma iskaa wax u qabsanno oo innagu moogta cududeenna maallo oo aynu isugu nimid weeye arrintani way ku mahadsan yihiin aadna anigu waan u faraxsanahay oo maanta ay igu horaysa madal sidan oo kale ama bannaanka iyadoo dadku isugu yimaadaan dadka deegaanka o dhan iyagoo arrimahooda iyo danahooda gaarka a qabsanaya idinkuna dabcan waxaan filayaa saan u faraxsanahay si kasii sarraysa ama ka weyn aad u faraxsan tihiin waayo shucuurtiinna iyo saad hawsha u qabanaysaan baan arkaa daal fara badanna wuu idinka muuqdaa in badan baynu shaqaynaynay maanta halkaas haynoo joogto maalmaha soo socda aynu isu imaan doonaa haddii ilaahay suuro geliyo aadna waan idinka mahad celinayaa saaad usoo baxdeen waxaadna ogaataan qof kastooba ama cid kastoo halkan joogta ama ka maqanba wixii la isugu tago ee la iska garabsaday inay wanaag ka dhashaa sida maanta oo kale waanu sii wadi doonaa hawsha waadna mahadsantiin dhammaantiin aad baan u faraxsanaa intaa waxaa ku eg qaybtii saddex iyo tobanaad ee riwaayadda amal qaybtan waxa ay noqon doontaa qaybtii ugu dambaysay ee riwaayadda tan iyo kulanti dambe innagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaayo ammaana allah
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto cidbaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
gabar dhibaato ay ka soo gaartay iyada oo tahriibaysa ayaa hadda dadka ka wacyigelisa inay tahriibaan barwaaqo xasan oo ku nool magaalada laascaanood waxay isku dayday inay tahriibto oo ay aado dalalka yurub hase yeeshee intii ay jidka ku sii jirtay waxaa dhaawac uu ka soo gaaray duqayn loo geystay doontii ay saarnayd barwaaqo ayaa suuro gelisay in toddobaatan qof ay ka baajiso inay tahriibaan waxay sheegtay in iyada iyo toban ka tirsan dadkii ay wada socdeen oo hadda laascaanood ku sugan ay iska kaashadaan sidii wacyigelin ay ugu sameyn lahaayeen dhallinyarada oo ay ka joojiyaan tahriibka waxaan qadka telefoonka kula xiriiray iyada oo joogta magaalada laascaanood dee waxaa igu dhaliyay qof dhibaato lasoo kulmay baan ahaa tahriibta ku naafoogay baan ahay oo ku dhaawacmay markaa sidaa darteed baa igu kaliftay soo maaha marka hadda dadka aad wax u sheegto ama wacyigelinta u samayso maxaad is leedahay way iska bedeleen qorshahoodii ahaa inay tahriibaan dee qorshahooda wax badan bay iskaga bedeleen markii hore waxay doonayeen inay wadada anugu maray ay maraan kadibna dee markii aan xaalada igu dhacday iyo dhibaatada igu dhacday aan uga warramay aan ugu sheegay iyo xaaladdu siday isku bedeshay runtii dee way isbedeleen qaarna waxay noqdeen qaar waxbarashadoodii ku dadaala qaarna waxay noqdeen qaar shaqadooda ku dadaala sidee wacyigelinta u samaysaa dee waxaan u sameeyaa marba dhalinyarada asxaabtayda asxaabtaan wax wada dhininay asxaabtii waan ishelnaa aan wada tahriibnay guruubyaan leenahay markaa markaan aragno dad tahriibaya kooxaa baanu wacyigelinaa wax u sheegnaa la hadalnaa kasoo horjeesanaa sidaa darteed qaarna way iska daayaan qaarna waxay noqdaan qaar afrikada iyo meelaha dadkooda u qabaqaabiyaan
marka qaabka aad isku heshaan marka aad wacyigelinta samaynayso waa sidee ma waxaad ku xiriirtaan baraha bulshada mise idinkoo caadi ah ayaad meelaha iskuullada iyo waxbarashada iyo goobaha kale ee dadweynaha ku kulantaan hadda aada waxaan ugu badannahay barada baraha bulshada aada ugu badannahay waanu runtii ka wada hadalnaa dadka tahriibiya markaanu aragno dee aanu wacdigelinaa inta badanna dee waanba is aragnaa labadaba waan ku wacdigelinaa sidee ku ogaataan in dadku tahriibayaan ma iyagaa idiin sheegaya a dad badan baa jira anaga naga wareysto dhahaa halkaa marteen baa maranaa meesha muqallisiinta ku aragteen muqallisiinta lambaradoodina siiya waxyaalo badan baan anagu ku ogaanaa marka goormay adiga wacyigelinta bilowday
dee hadda waxaan bilaabay laba sano iyo waxbaan wadaa
labadaas sano marka intee qofood is leedahay way ku dhiirigelisay wacyigelintaadii inay iska joogaan
dee anigu kolay in badan dad badan baan filayaa adiga dad ilaa toddobaatan gaadhaan intaa wacdiinayna marka adiga keligaa miyaa wacyigelinta sameeya mise dad baa kula sameeya
maya hadda aniga keligii maaha dad baa ila sameeya dhalinyarada isla tahriibnay dhalinyarahan dhalinyarada bulshada iska wada hadalna dad badan baa nala waxeeya meeqaad tihiin marka
adigu intayada wacdigelinta soddon qof aan ugaadnaa xoogaa marka soddonkii naaqof ma keliya magaaladaad joogtaan baad wacyigelinta ka samaysaan mise meelo kalead aadaan
maya aada waxaan ugu badanay baraha bulshadaanu aada ugu wacdigelinaa markaanu is aragnana runtii dee inagu qofka meel buu joogaayo markaanu is helana dadka waanu wacdigelinaa maya taa hadda waan kusuu teg jirnaa laakiinse haddeer maanu waxayn inta badan telefoonada iyo waxaasaanu iska wacdigelinaa iyo dee baraha bulshada maxaa dadka kaa u- kale nooma soo doobin maxaa dadka u sheegtaan dee waxaanu dadka u sheegnaa anagu dhibaatadaan la kulnanay wixiina lagu sameeyey wixiina lagula dhaqmay inuusan dal shisheeye faa'iido lahayn in haddii aad wadda shisheeye aad tagtid aad ri camal noqonaysid Eh, adiga maxaa markii horeeta kugu dhiirigeliyay inaad baxdo aniga markii horete waxba iguma dhiirigelin saan u joogo unbay fikradde masha- maskaxdayda iska gashay maxaa ka mid ah dhibaatooyinkii kusoo gaaray
waxaa kamid a anigoo dhaawaca in si xun lay lay galay oo lay xidhay aan jeel ku jiray anoo aanan kici karayno wax walba fadhiya
En, markii aad eh, tahriibaysay halkee ka baxday
waxaan ka baxay boosaaso
meelaha aad sii martay iyo dhibaatooyinkii ugu badnaa ee kugu dhacay ma inoo sharaxi karaysaa meelaha igu badan dhibaatadii igu dhacday dee taa een, marfaca igu dhacay mooyaane wax kale oo dhibaato badana En, goormay ahayd markaad isku dayday inaad tahriibto waxay ahayd labada kun iyo toddobiyo tobanka bishii koowaad labiyo tobankeedii meelaha goormaa soo laabatay waxaa soo laabtay labada kun iyo sideed iyo tobanka bishii toddobaad marka wacyigelinta markaad soo laabatay kadib miyaad bilowday mise eh, ka hor baad sii bilowday may dee markay aniga xaaladahaas igu dhaceen kadib baan bilaabay soo maa wixii ugu darnaayoo kugu dhacay maxay ahaayeen dee waxay ahayd in aan ugu dhaawacmo kadibna een markaan dhaawacmo ay xumahaygu wax gaadheen oon xitaa jirka ka gubtay kadibna dee jeel nalageliyo saana loola dhaqmay wacyigelin baad wadaan en, sidee is leedahay way ku suurtoobaysaa oo dadku way qaadanayaan
dee sidii kasta ay noogu suurtagelibooda waan ku suurtagelinanaa En, eh, dad qoyskaaga ama eheladaada ka tirsan oo weli isku dayay inay tahriibaan oo aad ka celisay ma jiraan
Een, anaga familigayga toban qof toban qof baa isku dayday inay tahriibto marka maxaa u sheegtay dee waxaan u sheegay waa wixii la kulmay iyo waxaan igu dhacay iyo dhibaatadan igu dhacda baan dareensiiyey soo maaha En, adigu markii aad tahriibaysay halkee rabtay inaad tagto
meeshii ilaahay gaadhsiiyaan doonaya inaan tago marka dhibkaa kugu dhacay mooye ma wax kaloo kusoo celiyey baa jira aniga is ahaantayda dalbaday inaad iska noqdo sababtuna maxay ahayd sababtuna waxay ahayd dee inuu wadankayga meel dhaanta aanan helayn dhulkayga hooyo maan ogaaday
meeqa ahaydeen markaad tahriibayseen
boqol iyo shan iyo afartan may dee burca iyo een, hargeysa iyo een, boosaaso iyo waa waa isku jireen dadku
marka imisaa laascaanood ka tagtay dee adii lascaanoo dhalinyaro badan baa ka tagtay soddon qof meelahaasaa ka tagtay soddonkiini marka ma wax eh, soo laabtay baa ku jira
aa waxna way dhinteen waxna way soo laabteen
oo halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
radio ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitrirbaan dadka jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay radio ergo dot o r g dhegeystayaal markana haddii aanu jaleecno dhanka warbixinada aanu idiin hayno iyadoo inta badan dalka kenya laga mamnuucay isticmaalka bacaha balaastiga ah sababo la xiriira in deegaanka iyo xoolaha aysan u fiicneyn ayaa mas-uuliyiinta ismaamulka gaarisa waxa ay walaac ka muujiyeen inay jirto meelo ka mid ah ismaamulka oo weli laga isticmaalayo bacda taas oo ay xuseen in ay dhibaato ku tahay xoolaha iyo deegaankaba cabdiraxmaan yuusuf sanweyne waa maamulaha arrimaha deegaanka ismaamulka gaarisa wuxuu ka waramayaa walaaca ay ka qabaan iyo weliba sida loo joojin karo adeegsiga bacaha wariyaha raadiyo ergo axmed nuuryagol ayuu u waramay Ee, mamnuuca maaragtay warqadan horta dowladda guud baa samaysay waa wax dadka oo dhan dadweyne oo dhan ay og yihiin Ee, waa maaragtay waa la xaaraanteeyey marka waxaan beryahan maaragtay aan maqlaynaa oo ripoodana soo gaara inay deegaamihii tuulooyinkii faafi ilaa xagardheere iyo qaxootiyaha ilaa iyo caalinjuqur ay ku maaragtay bacdi ku badatay oo maaragtay niman ganacsatayaal ah oo si maaragtay sharci darre ee bacdi maaragtay dadweynihii iyo isticmaal hayaan haya
arrinkaasna waa maaragtay arrin maaragtay aan rabna dadweynahan ugu digno waayo ninkii bacdaa lagu helo waa laba milyan laba milyan oo shilin iyo laba sano oo xarig ah haya
marka waxaan rabnaa dadweynaha inaan u baaqno oo bacdan waa la xaaraanteeyey dowladda guud baa ka hadashay waa wax maaragtay haddii lagu qabto kambanihii ka ganacsanayay albaabada laiskugu xiray oo maaragtay mamnuuceed wadankan in lagu arko bac ama ninkii kii gadanaya oo maaragtay bacda wax lagu ridaayay iyo kii maaragtay iibinaya oo maaragtay waa dambiile labada waa dambiile waay marka saamaynta ay deegaanka ku leedahay muxuu yahay bacla aad bay saameyn u leedahay bacda waxa waaye inaa garanaymo waxyaalihii maarata aan u joojin waxaa ka mid ah xoolooyinka maarata dadka xoola dhaqataa u badan deegaanka waa bacda maarata halkii neef haddii hata saas daaritaanka u daaro meesha horta bacda ay hadday ku badato hataa maarata tamartii wixii dhulka soo saarka wax soo saarka waa yaa ku yaraanaya haya geeda dhulka kama baxaya mid waaye midda kaloo labaad waxaa waaye xoolihii dadka xoola dhaqatada aad u garanaya maaragtay xoolihii cunaan bacda waa markaas maaragtay yaa ugu dambeyn maarata dheefsi la dheefsado marka waxyaalo badan berki maaragtay deegaanka ahaantiisa maarata bacda blastiga ah waa wax maaragtay waxay dilaysaa maarata deegaanka bay dilaysaa oo maaragtay ber walba way maaragtay dhibaato weyn bay yay ku leedahay bacdi waa la ogaaday waxay tahay dhibka dadka ay ku hayso waan waan fahansiinay waa bacdi maaragtay wadanka waa laga xaaraantayey alxamdulilah dadweynaha waxaan rabaa maaragtay warki way naga qaateen bacdi isticmaalkeeda waa yaraaday laakiin hadda waxaan helaynaa report in bacdi maarata soo galooti wadanka jiiraanka nala ah oo maaragtay waxaa inta naga saaran soomaaliya oo anaga deegaankayn soomaaliya waa jiraan lana marka waxaana soo gaaraysaa bacdii inay deegaamihii ku badato waayo hadda gaarisan aniga hadda joogaa ofiiskayga waa gaaris kuna burra baan kuleeyahay gaaris bacda hadda kama jirto laakiin deegaamaha tuulooyinka inay maarata ku badatay warkaasaan maaragtay aan hadda helaynaa oo hadde waa og tahay marka waxa la xaaraanteeyey in waxaa jirtaa maaragtay wixii dowlad sharci ahaa ama wax kaloo sharci ahaana ku dhaqanaya oo dadkii maarata inay dhib u keenaan jecel dadka inta badan tuulooyinka degan sida faafi dhadhaab iyo weliba qeybaha kale ismaamulka gaarisa dadka inta badan wacyigelin fara badan ma helaan dadka tuulooyinka degan marka miyaysan fiicnayn cabdiraxmaan oo inaad tuulooyinka intaad tagtaan dadka aad ku wacyigelisaan in dhibaatooyin dhanka bacaha markaasi ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo dhanka deegaanka iyo sidoo kale xoolahana ay saameyn ku yeelan karaan aad u weyn deegaankana shaqaalaa noo joogaa waan ka hadalnaa bersooyinka jiifafka waan u sheegnaa maalin hore hadda u dambeysay maaragtay mitingkii oo securityga mitingkii waan ka sheegnay oo qolada jiifafka iyo amniga ay joogeen marka laakiin dadweynahana maaragtay meelihii barihii dadweynaha loo mari lahaa middanaa kamid ah hadda aan kula xiriirhayo laakiin si ahaan maamul ahaan maaragtay waan ka hadalnaa nimanka maaragtay jiifasha askarta meelaha aan iskugu imaano waxaa jirtaan mitime aan iskugu imaano mitimi waan mar walba waan ka hadalnaa arrinka marka tusaale ahaan oo kale bacihii way sii suuleysaa kadib markaad amar soo saarteen marka qorshe ma ku jirtaa in waxyaabo ka duwan waxyaabihii bacaha lagu ridan jiray in qalab kale loo keena si bulshada ay u isticmaasho
taas qorshaha ugu dhamaaday kolley adiga waa ogtaa umaleyn bacda madoobeeda oo kaloota maarata ama bacihii caddaa oo sokoraha sokorta iyo alaabta lagu ridan jira bac kalaan keenay oo inaa garanaysa ma ogiya maaragtay ka duwan oo plasticna aan ahayn oo hadda dukaamihii taallo oo alaabta lagu rito waxoo dhan lagu qaato oo marka bacda iida hadda maarata wixii bedelkeedii waa imaaday oo hadda bedelkeedii kolley dadweynahana waa ogyihiin bedelkeedii waa jiraa cabdiraxmaan marar badan waxaad sheegteen in xitaa bacahan dhibaatooyin dhanka caafimaadka ay ka dhashaan oo neefkii xoolaha inuu soo cunayo kadibna neefkii laga yaabo in caano laga maalayo oo dadkii caanahaasi ay isticmaalahayaan cudurana ay ka dhalan karaan marka qorshaha ma idinku jirtaa dadka xoolo dhaqatada ee baadiyaha miyiga jooga oo kale in aad u samaysaan tababaro iyo wacyigelin ku saabsan arrimahan ha ha waa nagu jirtaa inaan maaragtay dadweynaha maaragtay sida xoolo dhaqatadana u sheegno oo faaid maaragtay khasaaraha ka imaanaya bacda iyo xoolahooda oo ugu imaanaya iyo caafimaad ahaan iyo ayaga naftooda noloshooda marka taas waa waa nagu jirtaa mar waana kusoo soconaa midda waan qorshe ahaan waan haysanaa middaas ugu dambeyntii marka haddii qofka uu u hogaansami waayo in uu joojiyo isticmaalka bacaha haddii ay tahay guud ahaan ismaamulkan gaarisa oo aada walaac ka muujinaysaan in qofkaasi haddii uu sii wado isticmaalka bacaha ama sidaad sheegtay dhanka soomaaliya ha ka imaato amaba gudaha xerooyinka maadaama aad sheegtay in aysan jirin wax gudaha dalkan ka imaanaya maadaama xitaa la xiray warshadihii magaalooyinka waaweyn ee dalkani kenya sameynaya qofkaasi maxay tahay tallaabada markaasi laga qaadayo maxayse tahay waxyaabaha oo mudanahaya sharciga waa cad yahay tallaabada laga qaada waxaa waaye bac haddii lagu helo ninka iibinaya ama ninka ka isticmaal ama ninka gadanayaba ninkii lagu helo waa laba milyan oo xarig ah iyo laba sano xarig ah labadaba in isku dara ama laba milyan in lagugu feeno faynka ah bixiso oo sidaa maaragtay lagugu sii daayo iyo labada sano iyo labada milyanba in lagu faana labada jeelbotbl iskugu qabto oo sidaa maarata marka sharciga maarata waa wax sharci ah oo baarlamaanka la mariyay oo sharci soo baxa waaye kenyaanka nin walbana waa ogyahay marka waa laba milyan iyo laba sano xarige
nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintaasiig ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno leglegan ha lexleexan soo leexadso ana laba legdoonin ha leglegan ha lexleexan soo leexadso ana laba legdoonin
haddii aad joogto gaalkacyo ka dhegaysto redio ergo idaacadda codka mudug saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba redio ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga qaybihiisii dambe ayaanu soo gaarnay markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha fuusiyo cumar barre ayaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanayno naasnuujinta iyo muhiimadda ay u leedahay hooyada iyo weliba carruurtaba barnaamijka waxaa marti ku ah toddobaadkan ditoreyso zamzam cabdi maxamuud oo iyadu ah dhakhtar hooyada iyo weliba dhallaanka ah waxay ka howlgashaa isbitaalka mukarame ee magaalada muqdisho iyadoo muqdisho joogta ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inay faahfaahin ka bixiso muhiimadda naasnuujinta u leedahay hooyada iyo sidoo kale muhiimadda naasnuujinta u leedahay ubadka muhiimadda uu leeyahay naadka laba laba dhinac baa loo kala qaado hooyada muhiimad buu uleeyahay ilmaha yarna oo dhashana muhiimad buu uleeyahay hooyada dhash hooyada markay dhasho muhiimadda uu uleeyahay waxay tahay ilmagalankeeda hadday hooyadii hore naadka cunus ka siiso waxaa lasoo daynaa hormoonka fara badana jidka laga soo daynana ilmagaleedka wuxuu sameynaa is aruuris fara badan is aruursana hooyadii maxay uga badbaadaya meeshas inuu dhiigbax ku imaado faa-iidada labaad ee cunuga u leeda waxaa waaye hadda jidka difaaca markii laga hadlo cunuga difaac fara badan haysto waxyaabo fara badan immunity fiican baa waxaa laga helaa naaska marka hooyadii iyo cunugaba labadaas labada dhinacba faa-iide ugu jirto naaska caanihiisa wuu kulul yahay hadba jawiga ilaahay raxmadiisana way ku jirtaa meesha jawiga hadba suuya hadduu qab kuleel haddaad joogtid maalintii oo kale waa qabow yahay habeenkii oo kalena wuu diran yahay hooyooyin badan waxay dhahaan caanaha naasku wuu kulul yahay ee ilmaha biyaha la siiyo isagoo laga yaabo inuu dhalan yahay wax laba toddobaada ama hal toddobaad camal ah taasoo kale barka maxay tahay sababta ay saas u leeyihiin ma runbaase waxay aaminsan yihiin hooyooyinka maya naaska wa waxa dhan waxa dhan way u dhamaystiran yihiin hadday biyo ahaa lahayd hadday vitamins ahaa lahayd hadday ahaa lahayd maxaa la proteins hadday ahaa lahayd hadday ahaa lahayd carbohydrates wax allaala wuxuu bini aadamka uga baahan yahay banaanka naaska ilaaha ku camaystira waa kaamil ra'yigaas marka fikirkaas waa fikir ila khaldan wuuna khaldan yahay cunuga hooyada waxaa loo baahan yahay exclusive breastfeeding wax lahayaa jiro oo lix bilood eh lixdaas bilood cunuga xitaa biyo wuu ka maarmaa hooyada naaskeeda ku filan naaska markaa ufiirsa qaybta ugu horeysa waa biyo qaybta dhaxa markuu gaaro cunuga xoogaa uu nuugo wuxuu isku bedelaa caano
fikirkan ah naasku wuu kulul yahay ee hooyooyinku ay aaminsan yihiin maxaad ku odhanaysaa hooyooyinkaas in badan oo ka mid a waxaa laga yaabaa inay ku dhegaysanayaan si marka ay wax uga faa'idaan oo ay u ogaadaan caanaha naasku inuusan kululayn wax badanna uusan u dhibayna carruurta bal maxaa ku qancinaysaa maxaa u sheegaysaa hooyooyinkaas hooyooyinka waxaan u sheegayaa horta markii loo noqdo anaga dad islaama baa nahnay dhanka diinta markii loo noqdona ilaahay wuxuu ku leeyahay ilmahaada nuuji weliba adoo la tashanaysid zawjkaaga tashi aad samaynaysiin xilliga laga goynaa xataa diinta waxay ku leedahay tashii sameeya oo iska goyni naaska ok dhanka cilmiga markii loo noqdana buwaagta cilmiga waxay sheegayaan inaysan waxaas ay maamooyinkeena aaminsan yihiin waxbaraada aysan ku lahayn cunugana uu ku filan yahay lixda bilood ee ugu horeysa hooyada hadday naaskeeda ku filnaysansa naaska teeda kale muhiimada uu leeyahay cunuga waxaa waa hooyada iyo asiga relationshipki ka dhexeeya si fiican u wanaagsanaya aadkiido cunug ama maskaxiyan markii laga hadlayo cunuga cunug isku dheeli tiran xagga jismiga xagga caqliga ayuu kusoo baxaya cunuga marka hooyooyinka waxaan kula talin lahaa in inta ay awoodo inay cunugeeda nuujiso inay nuujiso
marka ma lixda biloodoo horaa ugu muhiimsan cunuga in naaska la siiyo mise aada weyn lixda bilooda ugu horeysa ugu muhiimsan kadib raashin way u bilaabin kartaa hooyada biyo way u bilaabin kartaa casiraad way siin kartaa cabitaano caadiya moodkoo kale barandhadoo kale waxyaabahaas waa ugu roonaan kartaa markii lix bilood uu ku gudbo
marka lix bilood markuu imaado oo cunugu lix bilood uu gaaro waxyaabaha cunooyinka ah oo lagu bilaabi karo maxay ka maxaa ka mid ah
hadda horta waa kala duwannahay ma wadanka qofkii ku nool oo kale waxay helayaan raashin fresh ah sida barandhadii bataatigii qarigii babaygii waxyaabaas khudaartaas fud fudud waa la sii karaa markuu sana gaarin canjeeradii macsaradii waxbaa iyo waxaas baa la siinaya marka hooyooyin badan waxay aaminsan yihiin cuntooyinkaas inay culus yihiin oo cunuga caloosha laga qabanayaabay ku leeyihiin qaarkood cunugii oo sanad jiray waxay siinayaan caano keliya ama cunno kaleeto kuwaasoo kale bal ka waran marka yes cunuga markay ugu horeyso ma garanayo calooshiisa hooyadii bilmatel waxay soo siisay lix bilood oo exclusive soo samaysay lix bilood naas misle lagu hayo cunugii maalmaha ugu horeeya uu jidka oo qaato caanaha amba waxyaabaha kale raashinka kale waa saameynayo calooshii sax laakiin maalmo kadib wuu la qabsanaa wuuna ka baxaa waan gartay waxaa kaloo jira iyaguna dad kale oo aaminsan in carruurta xilli horeba cuntada lagu bilaabo ayagoo afar bilood jira iyagoo shan bilood jira bal taasna maxaa ka odhan lahayd marka excuska amba markii laga hadlaayo caloosha raashinka culus cunuga muu adkaysan kariyo weli wuu kora calooshiisa way dhamaystiran tahay laakiin waxyaabaha culus muu adkaysan karo caanaha marka lagu leeya naaska caanaha hooyadaa la siiyo way ku saliyihin wax kasta u baahnaa na wa way ku jiraan laakiin hooyada markay ku bilawdo bilmasal markay ku bilawdo asoo afar bilood jira haddii ku bilawdo brief amba baasta ay ku bilawdo cunuga muu adkaysan kara carbohydrate saas fara badan wuxuu ku keenaya shuban inay ku keentaa suurtagale inay manta ku keentaa suurtagale inay dhibaato kale u keento calool majiir ku dhacaa suurtagale marka waxaan kula talin lahaa hooyooyinka ilmaha inay ku dadaalaan lixda bilooda ugu horeeya inay naas ku simaan markay lixda bilood u dhamaatada kadib ee raashinka koog sida barandhada mooska tartiib tartiib adi graduation si tartiib tartiib ina u gaarsiiso bal ka waran marka ilmaha isagoo ama hal toddobaad ama laba toddobaad jira biyaha lagu bilaabo maxaa ku dhici karaa
cunugii oo kale waxay siisay biyasa biyiisaysa biyahaas mararka qaar waxaa laga yaabaa inay shuban ku dhaco ay ku sababaan calool majiir inuu ku yimaado amba shuban uu ku yimaado amba fuuqbax fara badan oo cunugii ku dhaco
markii taa laga soo tago wax kale oo saameyn caafimaada oo mustaqbalkiisa midiisa jir ahaaneed iyo midiisa maskaxeed mustaqbalka dambe wuxuu u keenaya ma jirtaa waxaa jirta marka sababa caafimaad inuu u imaado maahana mustaqbal saameyn dambaa ma yeelanayo
guud ahaana dhegaystayaal intaasi haynoo joogo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo aad kala socoteen idaacadda ergo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha sidoo kale waxaynu kusoo qaadanaa su-aalaha caafimaad ee dhegaystayaasha idaacadda ergo ay noogu soo duubaan telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labayo toban haddaba haddii aad doonayso inaad su-aal caafimaad weydiiso dhakhaatiir kala duwan oo jooga dalka gudihiisa waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonkaasi adiga oo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto faahfaahinayana su-aasha caafimaad ee aad weydiinayso dhakhtarka inta aynu mar kale kulmi doonno waa fawsiye cumar barre oo idin leh sidaa iyo nabadgeliyo u diyaargarooba qaybaha kale ee idaacadda
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydii erga waa ergadaadii